imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee yooxanaha koowaad jacaylka ilaaha aabbaha ah bal ogaada siduu yahay jacaylka aabbuhu ina siiyey taasoo ah in laynoogu yeedho carruurta ilaah oo saasaynu nahay sidaa aawadeed dunidu ina garan mayso maxaa yeelay isagaba ma ay garanaynin gacaliyaalow iminka waxaynu nahay carruurta ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu og nahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay oo mid kasta oo waxyaalahaas ka rajeeyaa isaga naftiisuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay carruurta ilaah waa inaanay dembaabin kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa caasinimo oo dembigu wuxuu yahay caasinimo oo idinku waad og tihiin in isagu u muuqday inuu dembiyadeenna inaga qaado oo isagu dembi ma leh ku alla kii isaga ku sii jiraa ma dembaabo ku alla kii dembaabaa ma uu arkin isaga oo weliba ma yaqaan isaga carruurtiiyey yaan cidi idin khiyaanayn kii xaqnimo falaa waa xaq siduu isaguba xaq u yahay kii dembi falaa wuxuu yahay kan ibliiska oo ibliisku tan iyo bilowgii ayuu dembaabayey taas aawadeed ayuu wiilka ilaah u muuqday inuu baabbi'iyo shuqullada ibliiska ku alla kii ilaah ka dhashay dembi ma falo maxaa yeelay ilaah dabeecaddiisu way ku sii jirtaa isaga oo ma dembaabi karo waayo wuxuu ka dhashay ilaah tan ayay carruurta ilaah iyo carruurta ibliisku ku kala muuqdaan ku alla kii aan xaqnimo falin ma aha kan ilaah oo waxaa la mid ah kan aan walaalkii jeclayn oo kanu waa warkii aad tan iyo bilowgii maqlayseen kaasoo ah inaynu isjeclaanno oo aynan ahaanin sida qaabiil oo ahaa kan sharka leh oo walaalkiis dilay oo muxuu u dilay waayo shuqulladiisu waxay ahaayeen shar oo kuwii walaalkiisna xaq bay ahaayeen walaalayaalow ha la yaabina haddii ay dunidu idin necab tahay waxaynu ognahay inaynu dhimashada ka soo gudubnay oo aynu u soo gudubnay nolosha maxaa yeelay walaalaha ayaynu jecel nahay oo ka aan walaalkii jeclayn dhimashaduu ku sii hadhaa ku alla kii walaalkii necab waa dhiigqabe oo idinkuna waad og tihiin inaannu dhiiqabana lahayn nolosha weligeed ah oo ku sii jiraysa taasaynu jacaylka ku garanaynaa waayo isagu naftiisuu u bixiyey aawadeen oo innaguna waa inaynu nafteenna u bixinno walaalaheen laakiin kan leh xoolaha dunidan oo arka walaalkiis oo baahan oo qalbigiisa ka xidha sidee baa jacaylka ilaah ugu jiraa isaga carruurtaydiyey yaanaan ku jeclaanin hadalka iyo afka toona laakiin camalka iyo runta aan ku jeclaanno oo taasaynu ku garan doonnaa inaynu kuwa runta nahay oo aynu isaga hortiisa qalbigeenna kaga dhiiro gelin doonnaa xagga wax alla wixii qalbigeennu inagu eedeeyo maxaa yeelay ilaah waa ka weyn yahay qalbigeenna oo wax walbaba wuu og yahay gacaliyaalow haddii aan qalbigeennu ina eedayn kalsoonaan ayaynu ku leennahay xagga ilaah oo wax kastoo aynu ka barinno waynu ka helnaa maxaa yeelay qaynuunnadiisa ayaynu xajinnaa oo waxaynu falnaa waxa isaga ka farxiya oo kanu waa qaynuunkiisa kaasoo ah inaynu rumaysanno magaca wiilkiisa ciise masiix ah oo aynu isjeclaanno siduu qaynuunka inoo siiyey oo kii xajiyey qaynuunnadiisa wuu ku sii jiraa isaga isaguna wuu ku sii jiraa oo saasaynu ku garanaynaa inuu isagu inagu sii jiro xagga ruuxa uu ina siiyey